barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
waa maalin sabti ah sagaaliyo labaatanka bisha juun sanadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada barina waxay saacadda tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan uu marti inoogu yahay maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee magaalada jawiil dulka jawiil waxaa la aasaasay labada kun iyo labadii ayaa la aasaasay waxaana lagu aasaasay geed hoostiisa ayaa lagu aasaasay xilligaasi waxay u badnayd iskuulka jawiil primary dugsi hoose ayuu ahaa ilaa laga soo gaaro labada kun iyo sideedii laga soo gaaro heesta aan maanta idiin soo xulnayna waa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
madaxweynayaasha maraykanka iyo shiinaha ayaa maanta isla oggolaaday dib u bilaabidda wadahadalladii ganacsi ee labada waddan xilli uu labada dhinac ka dhexeeyey dagaal sii xoogaysanayay oo dhinaca tijaarada ah donald trump iyo shi jinbin ayaa si wada jir ah hadalkan uga dhawaaqay maanta shirka labaatanka waddan ee ugu horumarsan caalamka dhinaca dhaqaalaha ee loo soo gaabiyo g kaasoo ka socda magaalada osaka ee dalka jabaan labada hogaamiye ma aysan ka jawaabin su-aalo ay weydiiyeen koox wariyaal ah oo ku sugnaa shirka madaxweynaha shiinaha ayaa sheegay in maraykanka iyo shiinaha ay ka faa'iidi doonaan iskaashiga ganacsi sidaas daraaddeedna uu iska hor imaad ka wanaagsan yahay wadahadal iyo waxwadaqabsi madaxweyne trump ayaa isna dhankiisa sheegay in xiriirka kala dhexeeyo shi uu yahay mid wanaagsan uuna doonayo in uu la samaysto shiinaha ganacsi ku dhisan is-ixtiraamid dowladda maraykanka ayaa cunuqbatayn ku soo rogtay wiil uu dhalay madaxweynaha venezuela nicolas maduro tallaabadan ayaa ah tii ugu dambeysay ee ololaha maraykanka uu cadaadiska ku saarayo madaxweynaha hantiwadaaga ah in uu ka dego xafiiska madaxweynenimo ee dalkaasi wasaaradda maaliyadda ee maraykanka ayaa sheegtay jimcihii shalay in la xanibay hanti kasta oo nicolasito maduro j r oo ah wiilka uu dhalay madaxweynaha venezuela uu ku leeyahay maraykanka iyo in ganacsatada ama shakhsiyaadka maraykanka ah aysan wax macaamil ah ganacsi la samaynin xogayaha wasaaradda maaliyadda steve manuchin ayaa ku sheegay war qoraal ah in madaxweynaha venezuela uu ku tiirsan yahay hantida wiilkiisa nicolasito iyo kuwo kale oo ku dhow xukunkiisa si ay u sii wadaan cadaadiska dhaqaale ay ku hayaan dadka venezuela maraykanka iyo konton dal oo kale ayaa hogaamiyaha mucaaradka yuan guwada u aqoonsan madaxweynaha sharciga ah ee venezuela markana ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa inoo haya nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada dhallinyaro ka soo jeeda magaalada jawiil ee gobolka hiiraan oo wax ku bartay jaamacadaha magaalada muqdisho ayaa aqoontooda dib kula laabtay bulshadooda kadibna dugsigii hoose iyo dhexe ee magaalada ku daray dugsi sare dhallinyaradaas waxaa ka mid ah muxiidiin cabdulle cabdiraxmaan oo hadda maamulo ka ah dugsiga hoose dhexe iyo sare ee degmada jawiil toddobaadkan ayuu marti inoogu yahay barnaamijka madasha dhallinyarada waxaana uu u waramay wariyaha v o eda jamaal axmed cismaan aad baan kaaga mahad celinayaa fursada na siisay haddaanahay bahda waxbarashada iskuolka jawiil primary secondary school waxaan ku aas-aasmay isku tashi deegaanka ay isku tashteen si maaragtay bahda waxbarashada oo ubadka soo korayo ay u helaan waxbarasho ay u helaan soo socday muddo ilaa ku dhawaad saddex iyo toban sano ku dhawaad soo socday iskuulka jawiil waxaa la aasaasay labada kun iyo labadii ayaa la aasaasay waxaana lagu aasaasay geed hoostiisa ayaa lagu aasaasay xilligaasi waxay u badnayd iskuulka jawiil primary dugsi hoose ayuu ahaa ilaa laga soo gaaro labada kun iyo sideedii laga soo gaaro labada kun iyo sideedii ayaa maaragtay waxaa kor loo qaaday dadkii ganacsatadii qurba joogtii dadkii gobolka hiiraan kasoo jeeday inay maaragtay tayeeyaan waxbarashadii oo lagu soo kordhiyo dugsiga dhexe macalimiin kale si maaragta waxbarashadii loo siiyo empowerment loogu sameeyo oo loo xoojiyo intaa kadib labada kun iyo kow iyo tobankii markii la gaaray waxaa nagu soo biiray marxalada la yiraahdo dugsiga sare ayaa nagu soo biiray marxalada dugsiga sare kuma aas-aasmin maaragtay waxa la yiraahdaa si fudud kuma aas-aasmin waxay ku timid deegaanka dadka degan oo isku tashtay dadka walaalaha muxsiniinta ah dal iyo dibad jooga caawinta ay sameeyeen oo ilmaha agoonta ah kuwa fuqarada oo waxba haysan dadka kale ee reero baneydka ah ee degan meesha oon shaqooyin badan oo kusoo saartaan noloshooda aan ka helaynin inay uquuraan waxbarasho tayaleh ay uquuraan min labada kun iyo kow iyo tobankii laga bilaabo ilaa hadda la joogo labada kun toban iyo sagaanka la joogo waxaa iskuulka ka qalin jebisay arday ku dhow ilaa toddobaatan arday ku dhow ayaa ka qalin jebisay waxaan filayaa oo dugsiga sare ka baxay horeysay waxay qalin jebis iskuulka ka baxay waxay qalin jebisay sanadkan ayay qalin jebisay waa mucalimiin hadda baaj haysta mucalimiin hadda baaj haysta weeyaan dib bay usoo laabanayaan si bulshadii waxay soo barteen ugu intifaac ugu intifaacaan ay u ziyaadiyaan ay maaragtay waxay soo barteen ee ubadkii ay sare ugu qaadaan muddada waxaa muddadaas inta waxbarashada lagu guda jiray caqabado badan baa soo maray oo ay kamid tahay adkeysi ay adkeysanayaan bahda waxbarashada iskuulka oo ay kamid yihiin maamulkii mucalimiintii waalidiintii dad kale oo iyaguna maaragtay si madax banaan isugu xil saaray waxbarashadii iskuulkii loo sii wadi lahaa oo marar badan ay iskuulka ku sig maaragtay ku sigtay inuu barashadii ay istaagto haddana dhexda loo xirtay sidii kusii socon lahayd ilaahay kasoo koow waxbarashadaasi waxaa weeyaan isku tashi deegaanka uu ku tashtay muddo dheer uu soo soo hayay bulshaduna ay aysan awoodin inay iska bixiyaan qarashka biiga iskuullada wax lagu barta iska bixiyaan intaasoo dhan dad muxsiniin ayaa soo waday taariikhdu markay ahayd labaatan iyo kowda bisha lixaad labada kun toban iyo sagaalka ayaa xasadii dafcadii shanaad ay qalin jebinaysay si waxay ku dhacday aada u wanaagsan oo aada ugu soo hersareeya dareenka ardada iyo bulshada iyo dadka kale kasoo qeybgalayaasha ah waxay ahayd dareen aada u sareeya ee aada usoo jiita bulshada Waa tahay.
taasi ayaa waxay keentay inaan bulshadii la wadaagno baahida aan qabnana aan usoo gudbino bulshadiisi ay wax naga qabtaan oo ay kamid tahay mishaar la-aanta macalimiinta haysata iyo qalabkii ama agabkii waxbarashada oon maaragtay ee loogu talagalay oonan dhamaystirnayn muxudiin waxaad sharaxaad naga siisa waxaad sheegtay in marar bay heerar uu soo marayey dugsigani degmada jawiil ku yaala markaana aada gaarteen heera inaad arday soo saartaan ardada aad soo saartaan inta ay jaamacado galeen ay wax soo barteen ay dib ugu soo laabteen deegaanada ay ka soo jeedaan oo dugsiga ay wax ka soo barteen markii horena ay hadda macalimiin ka yihiin marka sidee ayaad dadka ugu dhiirigelisaan in inta ay wax ku bartaan deegaanka dabadeedna ay jaamacado meelo kale ka soo galaan maadaama degmadu aysan hadda jaamacad lahayn haddana ay dib ugu soo laabtaan deegaanadii ay macalimiin ka noqdaan sidee baad ugu dhiirigelisaan waxaan sameynaa oloole baraarujin ah oo bulshada maaragtay aan ku samey siino waalidiinta sida waalidiinta iyo maaragtay ardada iskuulkaa ka qalin jebisay ku saabsan inay maaragtay sida wax lagu soo baray ay ahayd hab isku tashi ah iyo waxwada qabsi bulshada ay waxwada qabsanayso macalimiin badan oo laga keenay ama kenya qaar laga keenay ama muqdisho qaar laga keenay ama laga keenay maaragtay gobolada qaar laga keenay iyo kuwo deegaankaba intaba ay waxbarashadii weeyeen sidaa darteed si looga maarmo maaragtay firaaq dhaca waxbarashadii banaanaan dhacda xagga waxbarashada saysan u dhicin oo looga maarmo waa in ardadii lasoo saaray ay dib ugu soo laabtaan iskuulka ay ugu soo laabtaan sida ardada tusaale ahaan gobolka hiiraan inaan ku baraarujino jaamacadaha ka jira inay wax ka bartaan si maaragtay iskuolkii ay maaragtay fursad uga helo asaga naftirkiisana ay wax uga soo galaan oo bulshadiisii uu ku caawiyo arday badan hadda waxaa jirta macalimiina ka ah waxbarashadiina sii wata oo dugsiga hoose hadda macalimiinka ayaa jirta oo sidaa hadda ku dhamaystay waxbarashadii ku dhamaystay kuwa kalena waxaan rajeyneynaa insha allahu dugsiga hoose in maaragtay ay looga faa'iideysto iyaguna ay ay helaan fursado waxbarasho gobolka hiiraan aan ugu helno kuwii kale ee ay ka heli karin fursadaha waxbarasho gobolka hiiraan ka heli karin oo gareydka waxbarashada ay u baahan yihiin aysan ka heleynin ama muqdisho ama meelo kale aadana aan ku baraarujinay inay dadkoodu ay fursad ay ka helaan arrintaasi marka waxay keenaysaa haddii qof walba uu sameeyo dadaalka noloshiisa ku saabsan uu sameeyo inay dhalin karto horumar bulshada baaxad leh ay dhalin ay dhalin karto aniga hadda kula hadlaaya gobolka hiiraan ayaa wax ku bartay dugsi sare uga baxay dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare uga baxay jaamacaddii muqdishoan u aaday markaan soo dhameeyey education ay ahayd weli biochemistry ayaan ahaa markaan soo dhameeyey gobolkiiaan dib ugu soo laabtay muddo aan daladweyne ka shaqeynaya maaha waxaan ka shaqeynayaa degmada jawiil ayaan ka shaqeynayaa oon marna macalinka ahay marna maamulo ka ahay marka meelaha ugu badan ee dhalinyarada ka baxda dugsiga jawiil ilaa iyo toddobaatanka hadda aad sheegtay inay gaarayaan ay wax kusoo bartaan gobolka ayay ku nagaadaan oo jaamacadaha gobolka ku yaalla ayay jogaan mise waxay aadaan jaamacado kale oo ku yaalla gobolo kale meelo badan ayay ardaydu aadaan waxbarasho u aadaan waxay u badan yihin arday inta badan bulsho inay aadaan ay waxyaabaan u badan yihin wala darka waa dhici kartaa sida ethoobiya kenya iyo maaragtay wadamada maaragtay carabta inay waxbarasho u aadaan way dhacdaa marmarka qaarkood waa kuwa iska bixin kara qarashaadka kuwa qurbaha inta badan aada kuwa kale waxay u badan yihiin inay muqdisho aadaan laakiin saxadii aada u yar ayaa inta badan gobolka yiraa wax ku barta waxbarashadoodii kasii wata annaguna waxaan jecelnahay in ardadu hayaanka ay sameynayaan ay aadayaan maaragtay gobolada fog fog in waxbarashadii aysan aadin ay waxbarashadii ay ka helayaan maaragtay gobolka ay maaragtay ay degan yihiin ay ka helayaan taasina ay maaragtay uga faa'iideysan kar karaan fursadahoodii shaqo waalidkoodii caawin karaan khataro badan oo jira naftirkooda wadankaas isu socodkaasi iyo maaragtay ay maaragtay ka nabadgeli karaan taas marka waxay keeni kartaa in ayagana laga faa'iideysto iyaguna ay faa'iideystaan ayay keeni kartaa marka mid i muuqataa inay jirto baahi ah in sidoo kale jawiil aad ka asaastaan waxbarashada heerka sare ee dugsiga sare wixii ka dambeeya sida jaamacada ama kolleejooyin si dadka qaar aan awoodin inay dibadaha ama meelo kale ee gobolka uga baxaan ay fursad ugu helaan inay wax bartaan gudaha degmada jawiil fursado badan ayaa ka dhex jira oo u baahan in looga faa'iideeyo ubadka soomaaliya oo ay kamid tahay in kolleejooyin la fura dibloomooyin ay ka helaan environmentkii ku sameeya ubadka dugsiyada sare ka baxaaya waxaa kale u baahan tahay in naftirkeeda dugsiga sare la tayeeyo agabkii u baahnayd oo dhamaystiran la helo ay ka rajeynayna insha allahu in hay-aduhu ay naga caawiyaan intaa kadib waxaan jecel lahay bulshaduna ay ku taantaa xafladaha inta badan la qabtana dadku ay afkooda uu kasoo baxaa inta badan in u baahan tahay degmada u baahan tahay jaamacadda laga aas-aaso taasi marka waxay keeni kartaa in bulshadii ay isku tashato noloshoodii ay kasoo dhex saartaan degmadooda ay kasoo dhex saartaan qorshayaasha barashadooda ay digsanayeen ay ka dhex helaan degmadooda sidaa darteed marka waxaa marka yaraanaya firaaqii ka dhex jiray maaragtay degmada oo ardaydu mar walba ay socdaaleysa ayaa yaraanaya waxay keenaysaa fursad maaragtay waxbarasho inay helaan ubadkii yaryarkaha ay helaan oo maaragtay ardaydii kale ee ka sareysay waxbaratay dugsigii sare ka baxday ay caawinaad ay noo noqon ama assistancy kalkaaliyaal macalimiina ay noqdaan taasi marka waxay abuureysaa hami badan in ardadii ay waxbarashadii u qaadaan waalidiina waalidiintiina ay ku dhiiradaan ilmahooda ay wax baraan si oo maaragtay ardayga soo baxay ee ama kalkaaliyaha macalimka ah ama macalimka oo noqday maaragtay ardaygiisii si u noqdo ama midka wax soo saartay ee maaragtay ama dhakhtarka noqday ama injineerka noqday si uu higsiga ardaygiisa u gaaro waalidkii uu ku dadaalo ardaygiisii ayay keeni kartaa hadda eh, dugsiga guud ahaan marka la isu geeyo ilaa iyo dugsiga hoose ilaa iyo dugsiga sare imse arday ayaa dhigata Eh, dugsiga sare ilaa dugsiga ho- dhexe hoose ardayda dhigataahi dugsiyeedka labada kun iyo labada kun iyo sideedda labada kun iyo sagaalka oo cagacageynaya arday shan boqol iyo maaragtay eh, soddon gaaraya iyo cagacageynaya Eh, horumar buu sameynaya xilliyadii hore ka horeeyey ardadu waxaa waaye tiradooda aad bay uxadidnayd ilaa eh, sagaashan arday mar lagu bilaabay ayaa jirtay way soo socotay boqol iyo xoogaa ilaa iyadoo haddana jirtay way soo socotay ilaa heerka laga gaaro arday waxaa dadka tirada badan ay ay maarata gaaraan macalimiintiina way sii kordhaysaa qarashaadkii ay maaragtay u baahnaayeenna macalimiinta way sii kordhaysaa oo mar walba marka ka dambeeya waxaa waaye running costiga waxbarashada ku baxaaya Way.
maadaama aysan jirin nidaam saxa control waxyaabaha baahida ah ee macalinka ama u baahan yahay ama bulshada ay u baahan tahay iyo xadidnayn in qarashaadkii mar walba ay sii kordhaan waa yahay muxudiin marka bal waxaad sharaxaad inaga siisaa ardada intaa la eg iskuulka dhigta yaa idinka caawiya qarashaadka aad sheegtay inay ku baxaan kolley waxaanu ognahay in qarashaad aad u fara badan ay ku baxaan mase jirtaa eh, ballanqaadyo ama hay-adooyin taageera ardadaasi aadka u tiro badan ee qarash aada u tiro badan baa ku baxa waxaa in naga caawiya contributiono ay soo sameeyaan ama qaarano ay soo sameeyaan walaalaha muxsiniina walaala muxsiniina oo dalka iyo dibadiisa jooga ay sameeyaan oo soomaali ah oo deegaanka kasoo jeeda iyo kuwo kale oo maaragtay wax sadaqaysa sida ayaa lagu wadaa wax hay-adaho si rasmi ah u wadaa ama koosi gareeya iskuulkaahi marka himiladiinna bal ka waran markaad eegto heerka iskuulka lagu soo bilaabay iyo dadka deegaanka oo baahi u qabay inay waxbarasho helaan oo caruurta yaryar ee deegaanka ku dhaqan aysan u noqonin kuwo waxbarasho la-aan ku dhacda iyo hadda meesha aad joogtaan himiladiina fog bal maxaad nooga sheegi karaysaa original rajada aan qabno ama bulshada ay qabto rajo aada u weyn weeyaan Eh, iyo dilo aada u weyn ayay ay qabaan Eh, waayo en, ilmaheodii eh, iskuolka ka baxay ee free chargiga ama qarash la-aanta wax loogu barayay oo walaalaha muslimiinta ay taageerayeen ayaa dib usoo laabanaya codsanaya in iskuolkii laga shaqogeliyo codsanaya himilo aada u weyn ayay qabaan ayaan ay bulshada ay qabtaa ka ba- baxda waxbarasho ahaan oo iskuolka jawl ahaan himilo aada u wanaagsan ayaan qabnaa oo ah in waxbarashadii ay hesho takaaful cid maaragtay ay naga kaafisa aan helno insha allah Eh, ama aan ka helno maaragtay hay-adaha waxbarashada ee saacida Eh, ama aan ka helno maaragtay eh, institutionada kale ee qaabilsan waxbarashada qaabilsan aan ka helno Eh, ee ma aan dhaxno mas-uuliyadii maadaama ilmihii iskuulka ka baxay ay soo laabanayaan een, bulshadii naftifkooda isku tashiyo badan inay sameey sameeyaan oo oo waxyaabo badan oo culeysyo badan ay fududeyn doonto waxaan rajayneynaa oon baaq u dirayaa baxda waxbarashada ka shaqeeyeysa ee, reer gobol iyo maaragtay ee, reer ma- heerka heerarka ugu sareeya waxbarashada ee maaragtay taakuleeya ee soomaaliya madaxda ka ah in iskuolku maaragtay eh, aysan jirin cid hadda si gooni ah eh, maaragtay isugu xil saartay iyo dadka wax baranaya qarashaadkooda inay bixiyaan een, dadka bini aadamka ah ee taakuleeyana waa eh, dhowr iyo toban sano hadday wadeen ay daalayaan sidaa darteed waxaan u baahanahay cid ina kaafisa een, eh, culeysyadii tirada badnaa oo bulshada ay soo waday eh, mas-uuliyaddii qaada haddii ahaan lahayd nidaam dawli ah haddii ahaan lahayd institutiono ee kale ay jiraan waxbarashada taakuleeya sida hay-adaha waxbarashada ee maaragtay taakuleeya hay-adaha runtii waxbarashada taakuleeya Een, waxaan baaq ugu dirayaa in iskuolka degmada jawiil ku yaala ay maaragtay ee, aada ay ugaabiyeen Een, een, oo aysan maaragtay fan badan fan aysan siinin inta badan waxbarashada waxbarashadooda khuseeya Ee, taasi marka waxay keentay marka in maaragtay ee, bulshadii ay maaragtay la daala dhacdo ee, dhibaatada xagga dhaqaalaha ka haysata ee maaragtay iskuolkoodii ama aan ee, maaragtay sidii heerkii loogu talagalay ee, ee, maaragtay loo baahnaa ah waxbarashada ay u baahnayd aan la helin taasi marka waxaan ugu baaqaya hay-adaha waxbarashada maaragta taakuleya inay iskuolkii ka jirto firaaq ay ka jirto oo u banaan yahay boosas badan ay u banaan tahay oo waxbarashadii maaragtay cid taakuleysa hadda oo si rasma u taakuleysa aysan jirin oo waxaawsa aysan jirin marka hay-adaha sida unesco hay-ada unesco oo guud waxbarashada ka shaqeysa unicef iyo hay-adaha ka shaqeeya hay-ada atra hay-ada la yihahdaa xiliyo hore maaragtay taakuleynaysa macalimiinta o dhan waxyaaba running cost la yiraahdo mishaar aan ahayn oo maaragtay guna yar marmar siin jirtay iyadana maaragtay xilli hore ayay go-day sidaa darteed waxaan rajeyneynaa in maaragtay iyado ay naga saaciidaan iyo instituutionada kale waxbarashada qaadisan eerka dawliga iyo kuwa maxalliga kaasi wuxuu ahaa muxiidiin cabdulle cabdiraxmaan oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee degmada jawiil ee gobolka hiiraan wuxuu marti inoogu ahaa barnaamijka madasha dhallinyarada waxaana uu u warramay wariyaha v o eda jamaal axmed cismaan intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeenii madasha dhallinyarada tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay dhegaystayaal barnaamijka madasha dhallinyarada aan intaasi kaga gudubno haatanna wararkii ciyaaraha ayaanu idiin soo gudbin doonaa waxaanu ku bilaabeynaa ciyaaraha afrika ee shalay iyo xalay dhacay gruubka d ayaa ciyaaro xiisa leh ay ka dhaceen xulka morocco ayaa hal iyo eber uga badiyey xulka ivorcos waxaana goolka keliya ee ay morocco ku badiyeen u dhaliyay ciyaaryahan yuusuf al nasri halka isla gruubkaasi south africa iyo namibia oo wada ciyaaray ay south africa hal iyo eber dirtay xulka qaranka ee namibia goolka ay ku badiyeen xulka koonfur africa waxaa u dhaliyay ciyaaryahan bongani zungo ciyaar kale oo ka tirsaneyd koobka africa ayaa gruubka i waxay dhex martay tunisiya iyo maali waxaana ay kusoo dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah ciyaaraha galabtii caawa dhici doonana kuwa isha lagu hayo ayaa ah ciyaarihii aan idhaahday sabtidii dhacayna mauritania ayaa waxa ay ciyaaraha dhici doonaa sabtida maanta ee qaramada africa haddii aan fiirino mauritania iyo angola ayaa is arki doona halka cameroon ay la ciyaari doonto ghana beninna waxay la dheeli doontaa geni bisow aan u gudubno dhinacaas iyo ciyaaraha coba america ee ka socda dalka brazil cabduqaadir maxamed mursal oo ila fadhiya stuudiyaha ayaa isha ku hayay ciyaarahaasi cabduqaadir ciyaarihii dhex maray xalay argentiin iyo venezuela iyo colombiya iyo chile natiijooyinkii ka soo baxay aad baa umahadsan tahay nuur kooba america meelmeel wanaagsan ayuu marayaa venezuela iyo argentiin oo wada ciyaaray argentiin ayaa laba iyo eber ku badisay argentin waxaa moodaa in aysan ahayn sidii laga filayey marka loo eego koobkan america inkastoo ay soo baxeen haddana kooxda venezuela dabyar ma aysan shidaynin oo dadaal ayay muujiyeen sidaasna waxaa ugu suura gashay in ay laba gool iyo waxba ay kaga badiyaan xulka venezuela marka ciyaartan goolasha waxaa u dhaliyey martines ayaa goolka hore u dhaliyey goolka labaadna waxaa u dhaliyey kelso marka waxaa la dhihi karaa way sii carbuunatay wareega xiga ee semifinaalka ciyaarta kale ee u dhexaysay colombiya iyo chile waxa ay kusoo gabagabowday barbaro eber iyo eber ah wakhtigii loogu talagalay laakiin rigoorayaal ama goolkulaadyo loo dhigay ayay kusoo baxday chile tii u dambeysana waxaa u dhaliyey ciyaaryahan alexis sanchez waxay u dabaaldegeen ayagana inay guuleysteen waxaa la isweydiinaya ayaa waxay tahay ciyaaryahanka u dhashay dalka chile ee alexis sanchez oo u ciyaara kooxda manchester united koobka america si weyn ayuu oga dhex muuqdaa xulkiisana waa ninka ay ku tiirsan yihiin sidaad la socotona hore ayay koobabkan ugu soo guulaysteen marka waxaa la isweydiinayaa mashaakilka ka haysta kooxda manchester united waxa uu yahay isagoo weliba ah ciyaaryahanka ugu mushaarka badan waxyaabaha dadka falanqeeya ciyaaraha ay sheegayaan ayaa waxaa ka mid ah in kooxda manchester united ay wax ka qaldan yihiin maamulkeeda iyo habka kooxdaasi loo wado marka loo eego qaab ciyaareedka hadda uu koobka america kusoo bandhigaya sanchez eedda waxay ku noqonaysaa kooxda ee manchester united chilina labadii sano ee lasoo dhaafay ama labada tartan ee ugu dambeeyey iyaga ayaa ku wada guuleysanayay
wacdaro ayay dhigayaan oo iyagaa difaacanayaba koobka marka wadanka difaacanaya koobka badanaa si sahla laguma reebo laakiin wareega xiga ayaan rajaynaynaa kolley waxa ay la imaadaan waan arki doonaa caawana waxaa is arki doonaa uruguay iyo peru Een, dhinaca ugu dambeyntiina ciyaaraha adduunka ee dumarka ee ka socda faransiiska ciyaar xiise lahayd oo ka tirsaneed wareega siddeed iyo tobanka waxaa shalay isku haleelay maraykanka iyo gabdhaha faransiiska waxaana laba iyo eber ay guusha ku raacday xulka gabdhaha ee maraykanka labada goolba waxaa u dhalisay ciyaaryahan megan rabino oo iyadu kulankan kii ka horreeyeen sidaas si la mid ah ciyaartii ay sbain ka badiyeen labada goolba dhalisay Eh, magan waxaa loo arkaa eh, la dhihi karaa waxay doonaysaa inay tartan u gasho laacibka ugu wanaagsan sanadkan ee tartamada eh, gabdhaha ee koobka adduunka faransiiskana waxaa lasoo ciribtiray rajadii ay ka lahaayeen inay koobka ku guuleystaan markii ugu horreysay Eh, maraykanka waa wadanka keliya oo saddex jeer ku guuleysta koobkan marka awoodda iyo sida ay u ciyaarayeen ayaad ka garan kartaa jarmalka ayaa kusoo xiga oo laba goor ku guuleystay marka eh, faransiiska martigeliyaal ayay ahaayeen laakiin waa loo awood sheegtay weliba toddoba wadan oo yurub ah ay- iyo maraykanka oo keligii matalaya een, america ayaa ay la ciyaarayaan hal waa ay reebeen shalay jarmalka iyo ingiriiska ayaa la dhihi karaa waxaa hadda yurub waa ugu awood weyn la dhahayo oo koobkan ka qayb galaya waa tahay jarmalkan sweden ayuu la ciyaari doonaa galabta ee, talyaaniga iyo hollandna caawa ay is arki doonaan dhegeystayaal xubintii ciyaaraha waa naga intaa Een, haatanna aan ku nasanno codka macaan ee maxamed xasan xuseen lafole
markaba adunba idu dhega nuglaayo adi soo dhaweeyo dhaawacii horeen qabaye waxaad tahay dhakhtaaradii mudda iga dhayayso wadi dheergelisay dhaawacii horeen qabaye waxaad tahay dhakhtaaradii mudda iga dhayayso wadi dheergelisay haddii aad dhaqaaqdo inaad doorta jeceshahay haddii aad dhaqaaqdo inaad doorta jeceshahay gaariga dhaqsanay ku sidaa madeliyo u maseexda dhinaco haddii aad dhaqaaqdo inaad dhoofta jeceshahay haddii aad dhaqaaqdo inaad dhoofta jeceshahay gaariga dhaqsanaye ku sidaa madeliyo u maseexda dhinaco ilaahay dhantaalkiyo kuma tusa dhibaato ayan dhalana siibiyo mihoodane xataa dhiibo ilaahay dhantaalkiyo kuma tusa dhibaato ayan dhalana siibiyo mihoodane xataa dhiibo
codkaasi baxsan ayaa u dambeeyey idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee fanaanka maxamed lafoole idaacaddeenii ay idinla socodsiinayeen anigoo cabduqaadir samakaab ah nuur buqaari iyo bashiir abikar cabdulaahi intaas ayay nooga eg tahay
hadda dheeman iyo luul iyo dhagaxa dahabka qiimiga wax dheero hadda dheeman iyo luul iyo dhagaxa dahabka qiimiga wax dheero adiga dhiriyo ubax